waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali kaniiniga koodhiinka waxaa waaye waa kaniini oo xanuun baabiya ah oo ka sarreeya banadhoolka caadiga la cuna oo loo isticmaala xanuunka qofka markuu zaa'id u haayo ayaa la isticmaalaa waan gartay marka si sina xanuun baabiyuhu oga mid yahay sida baanadhoolka iyo waxyaabahan kale la isticmaalo sina wuu oga duwan yahay marka marka haddaad tafaasiil ka bixiso ka duwanaanshihiisa dhibka ma dhibkii kaga duwan yahay ma xoogguu oga duwan yahay sidee buu oga duwan yahay sida ugu duwan yahay waxaa waaye awood zaa'id buu leeyahay oo xanuunku iyo qofka ka qaadaya oo maaragtay qofka markuu laabreshimo ama nab nabar ku dhaca ama dab uu ma ku gubto daawadaas ayaa la siiyaa laba qaybna waa ku imaadaa iyadoo shuroobena waa jirtaa oo dadka aanan caruurta iyo imean dadka awaayeelka ama aanan laqa karin kaniinka looga talagalay iyadoo cerbadna waa jirtaa iyadoo kaniin kale lagu darayna waa jirtaa oo kaniinka kale lagu xoojinaayo iskula xoojinaayo oo uu ka mid yahay kaniinka ay dhahaan proven marka kaniinkaas sidaas saddexdaas qeyb ayuu u kala baxayaa dhibaatada u keenana way badan tahay dhibaatada waa la kala qaadayaa midna waxa waaye long term effect midna waa short term oo yacni dhibaatada qofka kusoo degdegi karta iyo mid wakti dheer maaragtay imaani karta haddaan ka hadalna midda qofka kusoo degdegi karta oo si dhaqsaha uu arki kara waxa waaye inuu miirkiisa uu doorsamo oo wareero inuu hurdo badan inuu maaragtay neefta ku dhegta inuu matag u dareemo ama inay calooshan xanuunto way dhici kartaa haddaan ka gudubna long term effect dhibaatada u keeni karta qofka markii maaragtay wakti dheer u u isticmaalo waxaa ka mid ah inuu wax u dhima beerka iyo asaga oo qofka uu ku noqon kara addiction ama wax jirkiisa bartay oonu iska daayna karin oo markaas u baahan yahay mar walbaa inuu daawadii intii markaas uu qaatay in ka sarraysa mar walba jirkiisa u baahnaanaya taas waxay keeni kartaa inay qofka uu ka tagta miirka ka taga uu koomo gala ama sambabada ay u shaqayni waayaan oo taasoo qofkaas halis way inuu dhinto uu neebsan waayo midda kale oo dadka si dhibaato usii keenta waxaa haddii koodhiinkaas ay daroogo kale kusis kusii isticmaalaan dhibaatada way sii weynaani kartaa haddii khamri kusii daraan way sii way sii dhibaato dhibaatada way sii weynaan kartaa marka intaas ayay maaragtay dhibaatada waxa loo loo istaajinaya sidaas waaye marka waan gartay doctor marka kuwan kale iyaguna xanuun baabiyaha sida banadhoolka iyo barasitimolkan iyo waxyaabahan kale iyagu dhibkaa lama qabaan miya oo isagaa isagunbaa dhibkaa gaar la ah asagaa dhibkaas gaar la ah inkastoo kuwa kalena naftigooda haddii daawo kastaba haddii si xun loo isticmaalo ay dhibaato keeni karta laakiin koodhiinka ee dhibaatadiisa aada usii badan tahay sababto kuwan kale ma keenaysa qofka inuu jidkiisa u barto ama addiction uu ku noqdo oo wix qof walba mar walba la-aantiis uuna joogi karin uu raadinayo ma noqonayso marka kan hadda kuwan kale inta laga isticmaalay qofka hadduu ka isticmaalo nafta wuxuu baranayaa wuu qabatimayaa oo wuu la qabsanayaa marka mar walba wuu u baahanayaa miyay ka dhigan tahay ha ha mar walba wuu u baahanayaa oo waxa waaye jidhkiisa baranaya saas aaweed waxaa looga talagalay inuu qofka wakti go kooban oo yar hal wiig laba wiig uu isticmaala daawada markay dawladda dhahda waa la joojinaa maaha inaan la joojinaayo oo ama la isticmaalaya maaha laakiin waa la controlaa oo g b gaada qofka u tegaya asaga asees garaynaa qofka hadduu u baahdo waa prescriptiona la siinaa oo hal usbuuc laba usbuuc intuu qofkaas u baahan yahay kadibna dib baa looga yaraynaa maaragtay yaryari baa looga yaraynaa si jirkiisa maaragtay unu baranin laakiin waxaan dadka ay ka gadanayeen farmashaha oo ay iska gadanayeen iska gadanayeen yaa dhibaatada badan keentaa
gartay dawadani dadka hadda marka laga hadlayay warbixinada ka soo baxay waxaa ka mid a in cabsi badan ay jirto dadkii isticmaalayay marka la adkeeyo oo la yidhaahdo ilaa takhtar aad u tagto ood warqad ka soo qaadato farmarshigu kaa gadi maayo la yidhaahdo cabsiya waxaa soo baxaya in dadkaasi ay maandooriye kaleo ka weyn u wareegi karaan sida khamriga iyo waxyaabo ka waaweyn cabsidaasi intee leeg baad suurtagal taad u malaynaysaa aragtidaada waa dhici kartaa inuu qofka waxyaalo kale u wareega laakiin qofka markii loo sheega oo marka hore intuu bilaaban laga dhaadhiciyo dhibaatada uu keenaayo qofkana la dhihi loo uu ogyahay inuu daawadan si oo control oo ku heli karo kulliba dhibaatadiis waa yaraanaysaa dhimashada ku badan waa daawadana aada dhimashadada u badan tahay dadkana haddii looga diga qofkii maaragtay caafimaadkiisa ka walwalayo wuu iska joojinaa inkastoo qof kastaba waddankan hadduu u bareera daroogo kasta uu heli kara laakiin daawadan qeyl qof kama dhigani kara isagoo daawadan isticmaalaya ama isticmaalayna qofka daroogo u wareegi karaa gartay dhanka kaleete doctor mar hadday sidan tahay oo kiniini markii horeba dadku ay ka iibsan jireen farmarshiga dhibaatadan lagu sheegay dadkuna laga yaabo inayn wax badan ka ogeyn ma dhici kartaa si guud ahaaneed dawooyin badan oo layska isticmaalo ama kuwan xataa laftooda xanuun baabiyaha laftoodu in dadku dhib aynan ogeyn ay keeni karaan oo wacyigelin ay u baahan yihiin
daawo kasta dhib way keeni kartaa haddii saan horaan kuu sheegay haddii si si qalad loo isticmaalo marka waxaa loo baahan yahay qofka hadduunan garanaynin sidaba dadka soomaalida daawada waa iska qaataan oo hata dad qof kale daawo loo soo qoray iska qaataan isagoo ayaga maaragtay aanan qofka aanan weydinin inay u baahan tahay marka waxay u baahan tahay dadka in loo sheega oo daawo kasta aad iska qaadanin oo takhtarkaada la xiriirta oo inaad daawada u baahan tahay dhibaatada aad ay kuu keeni karto inaad weydiiso takhtarka ama farmashaha oo farmacista jooga aada weydiisa ayaa taas ayaa muhiim ugu dambeyntii doctor si gaara dawooyinkan hadda liska qaata ee xanuun baabiyaha ee qofku markuu wax yar yar dareemo cajisaba maaragtay oo koobka shaaha waxba uu ka qaban waayaba u dhahayaba waan iska liqayaayoo laba uu ka tuurayo oo hadduu si yar wadaba u laba kale maxaad talaood ka dhiibanaysaa maadaama kiniin markii hore dadka loo ogolaa hadda laga xanimay oo ilaa warqad laga soo qaata aan hadda loo ogoleyn dakhtarka waxaan dhihi lahay qofka hadduu oo asigaa isgaranayo qofka hadduu maarata xanuun yar uu ku dhaca oo ama nabar ku dhaca inuu ka bilaabo horta daawada maaragtay tan uu hooseeyo oo bandolka caadi ee qofku ka soo gadan karaa farmashaha haddii marka maalmo uu laba maalmo ama twenty four hours qofka uu daawada isticmaalo oo wax u tari wayso qofkaas jiddigiisu la xiriirayaa wuxuu dhahayaa daawadana isticmaalay waxna waa iga tari waysay marka g b giis ayaa asees garaynayo yaa fi yaa maaragtay ogaanayo inuu u baahan yahay daawo maaragtay kuudhiil ku jirto ama u baahnayn
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali